Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Hirshabelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoole ayaa si rasmi ah uga daahfuray degmada Jaalaqsi barnaamij wacyigelin ah oo hordhac u ah hanaanka dhismaha golaha deegaanka ee degmada Jaalaqsi. Xafladda furitaanka waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo maamulka degmada Jaalaqsi. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Hirshabelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoole ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
annaga ujeedkeenna wuxuu ahaa inaan reer jallaqsi la kulanno wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hirshabeelle oo tix raacayso amaawiirta dowladaha hoose in degmo kasto laga fuliyo habsame u socodka dowlad wanaagga iyo dowladda hoose lagana fuliyo mashaariicda loogu talagala dowladda hoose inay qabato council lagana sameeya degmo kasto nasiib wanaag marka hadda buuloburdi iyo jallaqsi ayaan waxaan ku samaynaynaa assameyntiga koowaad bulshada ayaan rabnaa inaan la qaadano bulsho walba sitimaan iyadoo lala wadaagayo dowladaha hoose waxay leeyihiinoo karaamada iyo sharaf ah dadkuna ee la weydiinayo baahida ay u qabaan waxaan rabnaa bulshada qaybadeeda kala duwan inaan kulamo la qaadano muddo sitimaan ah wiigaas waxaan kulamada la qaadan doonaa bulsho kasta oo jallaqsi ku dhaqan siday u dhisan tahay hadday tahay haweenka dhallinyarada odayaasha ganacsatada waxaan rabnaa inaan sitimaankan aan ka aruurino informationka degmadan ka jiro iyo xaaladiisa iyo waxay ku sugan yihiin ujeedkuna wuxuu yahay dadka in la weydiiyo dadku maanta xaggou joogaa birritan xaggou rabaa
duqa degmada jalaqsi yuusuf nuur gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada jalaqsi cusmaan nuur cagajoof gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada jalaqsi maxamed xasan ayaa si wada jira u soo dhoweeyey dhismaha golaha deegaanka maadaama xafladdan isugu yimid maanta oo daafurka ah ee golaha deegaanka oo ku saabsan si niyad sami ah wadaninimo ah ayaan ku soo dhowaynaynaa aan ku qaadannay iyo si wada jir ah gudoomiye arrintaasa nolo keenaan dhahna u baahneed ayaa noo imaatay degmo waxaa dhiso shacbiyadda ku nool iyo bulshada bulshadu waxaa u roon degmada saana u fiican inay dhahda meeshii laga rabaa wasiirka arrimaha gudaha socduu noo keenay in ay mud mud naga gasho amba aan mataqaanaa aan ka haadalna maahan arrintaasaan soo dhowayno si wanaagsan aan u wada qabanno aan ku wada dadaalno waa arrin muhiime aad iyo aadna aan u danaynayno waxaa maanta la daahfuray hordhicii golaha deegaanka ka tashigii in laga tashto degmada jallaqsi wasiirka waa mahadsan yahay toddobada maalmood oo jooga waa isaga sheegayna in la shaqayno maamulka degmada haddaan nahay waa la shaqay doonnaa odayaasha dhaqankana inay sidoo kale ula shaqeeyaano waxaa intaas ku daraa ina maaragtay degmada horumarkeedu keene gudoomiyaha ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha in lagala shaqeeyo horumarka degmada ninkii horumarka degmada keenay oo laygala shaqeeyalena walaala jira waaye